wararka ka imaanaya magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta rag hubeysan ay halkaasi ku toogteen wariya cabdiweli cali online oo gobolka shabeellaha hoose uga soo warami jiray telefishinka universal maxamed colaad xasan ayaa dilka wariyaha wax ka weydiiyey cabdulaahi axmed nuur oo kamid ah tafitirayaasha universal ee soomaaliya
waxaa doordayen dilay allah unaxariiste wariyihii universal gobolka shabeellaha hoose cabdiweli cali online kooxaha hubeysan ayaa ku dilay wariyaha sida aan warka ku helnay degmada afgooye xaafada xaawataato xilli maqribkii ahayd oo uu gurigiisa usii socday wariyaha markii ay rasaasta ay ku dhifteen kooxahaas hubeysan dhaawac halisa isagoo ah ayaa buuta laga qaaday waxaa loo soo qaaday dhinaca iyo magaalada muqdisho si isbitaalada ee magaalada loo keeno xaaladiisana si wax looga qabto hase yeeshee intii jidka uu kusoo jira ayuu u geeriyooday dhaawacii halista ahaa ee soo gaaray ugu dambeyn allah u naxariiste cabdiweli caawa gacanka aqdaran ayuu ku baxay dhammaanteena waan ka tacsiinayna haddaan nahay bahdayda gaarsan iyo guud ahaan saxaafadda soomaaliyeed dilka loo geystay wariyaas cabdiweli muxuu telefishinka u qaban jiray muxuu ahaa ma wariye caadi u ahaa oo wararka soo tabiya cameraman buu ahaa muxuu u qaabilsanaa telefishinka universal nin dalinyaro ayuu ahaa oo kiyaastii shan sano kahor universal ku biiray wuxuu ahaa weriye filim qaadana wuu ahaa labadaba asagaa ka shaqayn jiray wakiil ayuu universal ugu ahaa gobolka shabeellaha hoose oo dhan oo wararka iyo barnaamijyada ku saabsan gobolkaasi oo dhan ayuu universal usoo tegi jiray wuxuuna deganaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose marka nin dalinyaro oo firfircoon ayuu ahaa oo muddo dhowr sano ana ku shaqeynaya t v universal waxa uu ka tegay xaas iyo caruur ayaa unaxariistayna marka waleenahay weliya cabdiweli cali online kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi axmed nuur oo ka tirsan tifaftiryaasha telefishinka universal ee soomaaliya waxaana ugu waramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan